magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala jebinayeen arday baratay xifdinta qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday maaxadka badnu muniir munaasabadda ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka maaxadka macalimiin bahda waxbarashada waalidiin imarti sharif kale maxamed daa-uud bare maamulaha maaxadka badru muniir ayaa u mahad celiyey marti sharafta kasoo qeyb gashay munaasabadda isaga oo ka warbixiyey maxadka iyo howlaha uu qabto waxaa halkaa u fadhina waa ardayda qalin jebinayso laba qaybood bay iska saaran yihiin qayb dhammaysay qur-aanka kariimka iyo qayb dhammaysay kutub culumta sharciga ah kutubka hadda ka xusanna uu yahay kitaabka mi-atul xadiid oo ay ku qoran tahay boqol xadiid arday xifdisay waxaan xusi karno gaarkaana ay ka mid tahay ardayda ina imtixaan ilaa afar dowr ay galeen afartii dowrna ardayda inta u badanba boqolka ay keeneen dufcada sideedaad waxay sideed ka tahay maalintii la bilaabay dugsiga waxaan jeclahay dugsiga wuxuu furan yahay sagaal sano sanadka sagaalaad buu galay ama aakhirba u ah sanadkii hore ee tilaabaqaad uu ahaa wixii ka dambeeyey sanad walba arday baa ka qalin jebisa waxaan filayaa dowrkan dowrkii ka horreeyay halkaan baa iskugu nimaadnay waxay ahayd labada bishii sagaalaad labada kun labaatan iyo labada maantan waxaan fadhinaa bishii tobnaad laba kun labaatan iyo saddexda oo markaa ku siman hal sano aad baan ugu faraxsanahay ardayda qaabka waxay usoo jeediyeen inkastoo waxay diyaariyeen aan ka warhay laakiin qaabka inay usoo jeedin doonaan umaan malaynaynin sirta ka dambeysa inay arday fiican soo baxaanna waxaan odhan karaa kow waa culummada oo iyagu waxna baray labana waxaa odhan karaa waa waalidiinta rag iyo dumarba qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadin iyo hambalyo u jeediyay ardayda qalinjibinaysa waxbarasho waxaynu u naqaanaa inagu hadda waxaynu waxbarasho u naqaanaa midda maadiga oo xaggay naga soo gashay nabda islaama soomaysa mayn maynaan ahayn soo nebi maxamed wuxuu inooga tegay aynu ka dhaxlayso diinta ma ahayn maxay tahay waxbarashadan kale kasoo hoos fuurtay diintii islaamka ee qabsatay yaa wada xaggay ka timid rasuulka loo soo dhibay waakee day haddii macnaha maaragtay hadda aada kilda madaxa kula jirtid aadan baraarugsanayn waa masiibo waxa weeye isguulaadkan waxa loo aasaasay iyo salkooda iyo meesha ay ka yimaadeen diinta islaamka in lagu dumiyo wey sidaa horta waynaan ogaan innagii unbaa dad islaam aho laynoo taagheli laayahdo diintii uun dhinac ka yar balaqsanane looguma talagelin inay maanta wax diinihii gacanteenna ay ku jirto horta waynaan saa u ogaan waxaad maqlaysaa meeshaa waxbarashaa ka jirta waxbarashada la sheegayaa waa maxay waa midda maadiga haddii diinta islaamka waxa weeyaan si xoog la meesha looga baranayo mar qura bulshada ka maqli maysa meeshaa waxbarashaa ka jirta goormay maadigii uu noqday macnaha waxbarasho oo wax macnaha maaragtay hadda hadal bini aadmi oo la ururiyey kalaamkii ilaahay ee waxyiga aha iyo diintii munasalka ahaydna ay noqotay wax iska licib saqiir ah waxa weeye waa inaan haddaan islaamnahay si dhaba u baraarugno
xafladan oo qur-aanka kariimka tacdiimintiisa iyo weyneyntiisa loo qabtay iyo ardada qur-aanka dhammaysay waxaa kaga aadan macaahidda waxaa weeyo ardadaas inay marka waxaa weeye macaahidii ay ilxaaqaan oo ay haleelaan sida marka waxaa weeye culumta shareecada iyo shumi ay ugu yeeshaan waxaa jiri jiray qofku hadduu qur-aan ka dhammeeyo iskuul uun marka waxaa weeye inuu taga mooye meel kale oo nadaami ah oo culum oo wax lagu baray inaysan jiri jirin haddase waxaa idiin hirgelay oo idiin jirta inaad heli kartaan macaahid islaami ah ood ka baran kartaan diinigii iyo maadigii labadiba oo diintiinni iyo qur-aankiinnina aada xifdigiisii iyo tafsiirkiisii baranaysaan si kastaba ha ahaatee ardayda dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka ayaa ah dufcadii sideedaad ay ka qalin jibisaa maxadka badru muniir tan iyo markii la aasaasay